wasiirka wasaaradda howla guud ee dowladda federaalk soomaaliya qaar kumida wasiirada howla guud ee dowlad goboleedyada dalka iyo kormeer oo ka seedeen mashaariicda horumarinta ee ku dareera guda magaalada baydhabo gaar ahaan dhismaga jidite kaasoo xilligansa casriee la dhisahay wasiirka howla guud ee dowlada federaalk iyo si-idan amaaniu jidite ee laku hirgeliyay magaalada baydhabo walana sheegay in mashaariicdan sadiinka haboonayti ee la sameeyo wadooyinka muhiimka ee dhammarow jidata ee magaalada baydhabo gudaasha waliba yoyin ahaanays casriga landhas iyoonay dhismooyinka kale ee lakubarbar dhasahaya sida nalalka soolarada e wasiirka wasaaradda howla guud koonfur galbeed iyo ku hadalay mashaariicda dhisme ee ku dareera baydhabo wasiir jaamac soo dhawaada waxaan ku joognaa maanta booqasho halkan waxaan u nimid in wasiirku aan tusino wasiirada aan tusinno mashaariicda socda ee ku saabsan arrimaha dhismaha magaalada ka socda inaan soo tusinno kadib iyo waxyaalaha la qorshaynayan hadhowdii inaan qorshooyinkii kale oo ku xigi lahay aan soo qaadanno runtii hadda booqasho waxaan ku joognaa waxaan soo booqannay hadda jidka isku xidha madaxtooyada ilaa iyo alaxmaar oo ay dhisaysay barnaamijkan project saarbatuula leeyahay world bank fangareeyo wasiirka wasaaradda howla guud ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa tilmaamay in mashaariicda horumarineed ee dalka ku dareera yuusan ka sameeyi doono kormeero si lang ogaada tayada tiidiyo runtii aad baan ugu qancay qaabka ay shaqadu uga socoto injineerada iyo maamulka baydhabo sida hawsha uga shaqeeyeen mashaariicda halkan ka socda markaan xafiiska joogno iyagoo dhugmanti ah ayna soo maraan laakiinse haddaannu nahay wasaaradda howlaha guud waxaa naga go'an inaan soo dul istaagno qaabkay u socdaan kuwaalitigooda shaqadooda wakhtigii loogu tala galay in ay ku dhammaystirmaan inaan dabagalno la soconno ummadda wixii loo qabanaya ilaa inta ay dhammaanayaan